weli waxaynu joognaa magaalada london haddii aynu kusii nagaano maanta waxaa magaaladaasi kulan ku yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo britain foose yuusuf xaaji aadan iyo william haig haddaba faahfaahinta kulankaas iyo wixii ka soo baxay waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada london si toosa ugu jira weriye ridwaan xaaji cabdiweli ridwaan haddaad maqlayso ee sideeba u dhacay kulanku aad baa umahadsan tahay haaron runtii kulanka gelinkii hore ee maanta ayuu bilowday waxa uu udhexeeyey william haig iyo fawziye yuusuf xaaji aadan sidaad sheegtay muddo saacado ah kadib ayay waxa ay go-aansadeen inay warbaahinta soomaalida la hadlaan goor dhoweyd ayaana dabcan aanu ka qayb gallay shir jaraa-id oo ay wadajir u qabteen oo ka dhacay mid ka mida deegaanada uu degan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan britain oo ku taalla agagaarka wasaaradda arrimaha dibadda kulanku waxa ay ku micneeyeen labada dhinacba inuu ahaa mid looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa kaalmooyinka soomaaliya ay britain doonayso inay ugu deeqdo iyo sidii xiriirka diblomaasi ee dhex maraya soomaaliya iyo britain loo sii xoojin lahaa waxaana ay sheegeen in xiriirkaas uu ka bilowday shirkii london ee dhacayay saddex iyo labaatankii february wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya fawziye yuusuf xaaji aadan oo iyadana kulanka ka hadashay william heg kadib markii uu ka hadlay arrimahaas waxa ay tilmaantay in waxyaabaha laysla soo qaaday ay qayb ka tahay sidii safaaraddii soomaaliya dib looga furi lahaa magaalada london oo maaragtay qayb ay uga qaadan lahayd arrimaha dibadda iyo xiriirka siyaasadeed ee dowladda iyo dalalka caalamka waxaanad moodaa in kulanku dhinaca kale labadaba ay ku tilmaameen inuu u gogol xaarayay shir ay sheegeen in bisha may uu ka dhici doono london oo xooga ama diiradda lagu saari doono soomaaliya waa garta haddii arrinta safaaradda aan ku nagaano wakti miyay u qabteen xilliga la furayo safaarada ama qunsuliyad haddiiba midkoodba
dabcan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ma aanay si rasmi a u sheegin wakti laakiin waxa ay tilmaantay inuu qayb ka ahaa wadahadalkeeda in safaaraddaas la furi doono oo ilaa iyo hadda ay isla gartay in safaaradda muhiim ay tahay in mar kale dib loo furo laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee britain xooggiisa waxa uu ka hadlayay uun xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya britain iyo dowladda soomaaliya inay lasii hagaajinayo oo xoog weyn loo saarayo oo ma aanu ku nagaan si rasmi ah isagu arrimaha la xiriira safaaradda laakiin waa socdaalkii ugu horreeyey oo dabcan fawziye ay ku timaado london waxaana ay sheegtay in ka sokow kulankan ay la kulmi doonto iyana wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga marka qayb waxa uu ka yahay socdaal ay ku marayso qaaradda yurub laakiin waxaa iyana la muujinayaa inuu gogol xaar u noqon doono shir aan ahayn kii london ka dhacay oo kale laakiin loo malaynayo in xoogga lagu saari doono arrimaha kaalmada iyo dabcan dowladda soomaaliya sidii loo caawin lahaa oo hadda ay u gogol xaarayso lagana yaabo in ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha soomaaliya uu kasoo qaybgeli doono waa gartay waa socdaalkii ugu horreeyay london ku tegto iyadoo wasiira dabcan waxay ka mid tahay soomaalida muddo deganayd magaalada london haddaan ku weydiiyo arrinta ku saabsan su-aasha u dambeysa william haig bartiisa internetka wuxuu ku sheegay inay soomaaliya ay si xoogle u taageerayaan si muuqata iyo diblomaasi ahaan miyu muu faahfaahiyay arrintaas wuxuu ka wado
dabcan haron intii shirka jaraa-id uu socday oo ay ii suura gashay inaan su-aal weydiiyo william haig ku saabsan waxa ay noqon doonto kaalinta britain maadaama dalka turkiga oo gargaar fara badan ka sokow soomaaliya hadda uu ka tababarayo ciidamo iyo inay britain diyaar u tahay in hay-adaha soomaaliya ee burburay dib loo dhisayo waxa uu sheegay inay qayb ka tahay siyaasadooda sidii dib loogu dhisi lahaa hay-adaha kala duwan ee soomaaliya ee ammaanku uu ka mid yahay iyo dabcan guud ahaan nolosha dhalinyarada iyo adeegyadii bulshada marka waxa uu tilmaamay in gargaarkoodana ay sii xoojin doonaan soomaaliya ku wajahan tiirarka dowladnimo ee soomaaliyana ay qeyb weyn ka qaadan doonaan sidii mar kale loo unki lahaa
aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa weriye ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan magaalada london waxaana ka wareysanayna kulan maanta ay ku yeesheen magaalada london wasiirada xoogayaha arrimaha dibadda ee britain william haig iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya fosiya yuusuf xaaji aadan